أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اllه وsلم عlى نبيina mحamedi وعlى آlih وأصxaabihi أجmaعin ama bعdu waxaan soo haynay tafsiru suuraةi النisaa casharkeenna wuxuu ka bilaabmayaa caawa aayadda boqol iyo shanaad ee suuraة النisaء ka mid ah qaala tacaalى alla wuxuu yihi inaa anagu أnزlnaa waan dejinnay ilayka adiga xaggaaga alkitaaba kitaabkii ayaanu xaggaaga usoo dejinnay bilxaqi xaq xaal uu ku dheehan yahay litaxkuma si aada u xukunto bayna annaasi dadka dhexdooda bimaa kii aada ugu xukunto araakallaahu alla uu ku tusay walaa takun ha ahaanin lilkhaa'iniina liajli lkhaa'iniina kuwa khaa'iniinta ah dartood ha ku ahaanin khasiiman mukhaasiman mid doodo mid doodo oo khaa'iniinta dartood u doodo ha ahaanin sidaa ha yeelin wastakfir dembi dhaaf weydiiso allaaha allah dembi dhaaf weydiiso in allaaha alle kaana wuxuu ahaaday hafuuran mid dembi dhaafid badan raxiiman oo naxariis badan aayaddan sababu nusuulkeeda ama yacni soo degitaankeeda sababkuu ku yimid waxay ahayd anna tucmata bna ubayriq nin la dhihi jiray saraq oo reer madiine ahaa saraqa dircan min jaarin lahu dadkaa marka muslimiinta lagu tiriyo ayuu ahaa bacdi tafaa-imana waxay leeyihiin munaafiqiinta iyuu ka mid ahaa marka ninkaa ayaa wuxuu xaday dircan min min jaarin lahu cambuur bereed ayuu wuxuu ka xaday qalabkan cambuurka dagaalka iyo layskaga difaaco ee hubka iyo laysaga ilaaliyo ayuu nin deris la ahaa ka xaday yuqaalu lahu qataadatu bnu nucmaan la dhihi jiray wa kaanat iddircu fii jiraabin fiihi daqiiqun dirciga wuxuu ku dhex jiray jiraab bur oo ku jiro yacni wax la shiiday oo daqiiq uu ku jiro fajacala daqiiqu yantahiru min kharqin fi ljiraabi daqiiqii baa marka ama burkii ayaa wuxuu ahaa inuu daaddaadanayo meel yar uu ka dilaacsanaa ayuu ka daadaadanayay xataa intahaa ila daari ilaa uu daartiisii soo gaaray uma qaba'ahaa cinda rajulin min alyahuudi dircigii buu marka ka bixiyey nin yahuudi abuu agtiisa ku qarsaday yuqaalu lahu zayd bnu samiin la dhihi jiray faltumisat iddircu cinda tucma dadkii wuxuu iska lahaa markay soo raad raaceen dircigii baa waxaa laga helay tucma agtiisa oo yacni raadkii diraca marka iyo wixii daqiiqda raadkeedii lasoo raacay ayaa gurigii ninkaa ayay ayaa raadku uu keenay faxalafa waa dhaartay ducma wallaahi maa akhadahaa wamaa lahu biha min cilmin wuxuu ku dhaartay alleh inuunan qaadin wax ogaalana uunan u lahayn faqaala asxaabu dirci diraca dadkii lahaabaa waxay yidhaahdeen laqad ra'aynaa ahara daqiiqi xataa dakhala daarahu daqiiqdii ka daaddaadanaysay waalkii uu ku jiray raadkeedii waxaan aragnay inuu ku dhammaaday ninkan gurigiisii falamaa xalafa tarakuuhu markuu dhaartay waa iskaga tageen watabacuu ahara daqiiqi ilaa mansili lyahuudiyi faakhaduuhu minhu aduu marka waa sii raaceen gurigii yahuudigii bay kasoo qaadeen marka dircigii ayb faqaala alyahuudiyu ninkii yahuudiga ahaa wuxuu yidhi dafacahaa ilaya ducmatu bnu ubayriq ninkaasaa ii dhiibay buu yihi ducmatu bnu ubayriq ayaa ii dhiibay fajaءa banuu dafar qowmu طucma ninkii طucmat bnu ubayriq qoladiisii ayaa waxay u yimaadeen ilaa rasuulillahi sal ll ly slam nebigay u yimaadeen wasa'aluuhu waxayna su-aaleen an yujaadila can saaxibihim ninkooda iyaga ka dhashay inuu nebiga uu difaaco uu u doodo wa qaaluu lahu waxay ku yidhaahdeen innaka in lam tafcal haddaadan sidaa yeelin oo ninkan aadan u doodin iftadaxa saaxibunaa fiihi yacni saaxibunaa saaxibkeen waa ceeboobayaa meesha waa ku ceeboobayaa dircigiina ninkii yahuudigaa laga soo qaaday gurigiisa tuhumada iyo qaraa-intuna ninka saaxiibkan bay dul taagan tahay adiga ka rog arrintaas oo ka difaac ninka yahuudiga marka ha layskugu yacni tuuro oo isagii marka yacnii isagaa dircigii gurigiisa laga helaye isagaa xaday marka yacni sidaas arrinta hala ha noqoto marka ninkan saaxiibkeenna inuuna waxba xadin adiga noogu dood arrintaa arrintii marka sidaasay u dhacday rasuulka bacdi riwaayaat marka waxay leeyihin arrintaa waa hamiyey oo ninkii yahuudigaa maadaama isaga laga soo qaaday dirciga gurigiisa wuxuu hamiyey inuu ciqaabo kanna maadaama qof muslin sheegana uu yahay uuna dhaaranayo dadkiisiina ay la socdaan wuxuu is yidhi marka rasuulka sala allahu calayhi wasalam arrintu ninkan amaa yacnii uuna lahayn dembiga oo ninkaa yahuudiga uu leeyahay arrintiibuu marka si ahaan u hamiyey ayb markaasaa aayadahan soo degeenoo alla uu leeyahay sidaas maahane dad khaa-iniin a waxyigii baaba sheegayoo dad khaa-iniina adigu ha u doodin aayadahan marka sababu nusuulkoodu sidaas u ahaa munaasabada aayadda aayadihii ka horreeyey iyo calaaqada ay la leedahayna waxay tahay ee axwaashii munaafiqiinta la soo caddeeyey kadib ayaa waxaa lala xidhiiriyey xarbigii iyo dagaalkii ayaa soo dhex galay ile famaa lakum fi lmunaafiqiina fi'atayni baan soo haynay munaafiqiintii markaas baa waxaa la dhex galay haddana laa yastawi lqaaciduuna iyo jihaadkii baa la dhexgeliyey axwaalu lmunaafiqiina loo soo laabtay marka haddana ayb axwaasha marka munaafiqiintii baa ayaa loo soo laabtay waxaana la tilmaamayaa arrin khatar ah marka oo munaafiqiinta shanigoodu ay uu yahay oo waa maxay waxayba isku dayeen munaafiqiintu inay sinbiririxiyaan nebiga sala allahu calayhi wasalam oo iyaga markaa waxay isku dayeen inay nebiga ku xambaaraan wax aan habboonayn oo aan nebiga iyo qof wanaagsanba aan u habboonayn ayay damceen inay nebiga ku xambaaraan oy ku qaadaan ilaahay waa tusay marka arrintii xaqiiqdeeda wuxuuna amray inaanu milicsanin qoladaa iyo warkooda meeshaa marka waxaad ka garanaysaa dagaalku keliya ma ahan dagaal adiga un lagula dagaalamaayo hub lagugula dagaalamayo keliya maahane xataa in sumcaddaada la baabi-iyo ayaa lagu dadaala oo qeyb dagaalka ka mida ayaa waxay tahay in sumcadda la baabi-iyo waayo wixii ay damceen haddii hadda la sameyn lahaa yahuudigii la nabay oo wax uusan geysanin lagu nabay ee la dulmiyey iyo dadkiisiiba markaa waxay ictiqaadinayaan meeshaan inaynan xaq iyo khayr iyo wanaag inuunan oolin ayay ictiqaadinayaan meel uun markaa been layska sheegayo oo gardarro iyo cadaalad darro ay jirto ayay ka tuhm ayay ka ka fahmayaan arrintaana marka sumcad darro iyo dacwaddii oo marka khatar ku gasho ayay noqonaysaa taas waaye marka waxaa lagala dagaalamaya yacni aayadahan ay marka la dagaalamayaan marka alla wuxuu yidhi innaa anagu anzalnaa waxaanu soo dejinnay ilayka adiga xaggaaga alkitaaba kitaabkii baanu xaggaaga usoo dejinnay waa qur-aankii bilxaqi ayaanu kusoo dejinnay xaq ama bilxaqi multabisan xaal uu ku dheehan yahay kitaabku bilxaqi uu ku dheehan yahay litaxkuma si aada u xukunto bayna annaasi dadka dhexdooda bimaa kiina aada ugu xukunto araakallaahu alla ou ku tusay ay bimaa araakahu llaahu wixii alla ou ku tusay inaad dadka ku xukunto meeshaas marka alimaamu lqurdubi wuxuu yidhi macnaha waxay tahay bimaa araaka allaahu macnaahu calaa qawaaniini sharci sharciga qawaaniintiisa imaa biwaxyin maxay noqonaya marka qawaaniinu sharci imaa biwaxyin waxyi inaan kugu tusno wa nasin aayad cad aan kugu tusno ama yacni xadiidulqudsi ow binadarin yacni nadar iyo istinbaad iyo wax fiirfiirin jaarin calaa sanani lwaxyi oo ku socdo dariiqada waxyiga laba waayo marka imaa in nas ahaan lagugu sheego waxyi lagugu sheego iyo imaa in adiga aada kala soo baxdo waxyiga dariiqo markaa yacni ijtihaad aada kula soo baxdo min cindika adiga xaggaaga ka ahaaday laakiin me asalka aada ka ijtihaadayso ay tahay qur-aankii iyo yacni waxyigii uu yahay wahada aslun fi lqi fi lqiyaasi arrintaana marka waxay asal u tahay qiyaaska idan marka sharciga usuushiisu waa maxay asal iyo farac waay asalku waa kitaabkii iyo sunnadii waay faraciina waa maxay alijmaacu waalqiyaasu labadaas waay afarta adilo marka waa kuwa alkitaabu wasunnatu walijmaacu waalqiyaasu marka haddii nebigu nas kusoo dego oo uu aayaddii akhriyo dadkii iyadou ku kala saaraya mararka qaarna intuu ijtihaado oo isaga min cindihi intuu ka ijtihaado isagoo qur-aanka iyo sunnada raacayo ayaa marka qadiyadii uu ijtihaadkiisa ku xukumaa meeshaa marka wahada yadullu calaa ana anabiya sala allahu calayhi wasalam aayaddan marka waxay tuseen nebigu idaa ra-aa shay-an hadduu shay arko uu ra-iyeeyo asaaba waa asiibayaa nebiga lianna allaha tacaala araahu dalika waayo allah tusay nebiga sal ll l slam bimaa araaka allah sidaasuu alimaamu lqurdubi uu yidhi abu jacfar waxaan ujeedaa ahiiru isagana saaxibu baxri lmuxiid abu xayaan wuxuu yidhi bimaa aclamaka wuxuu alla ku yacni uu ku aqoonsiiyey oo ku barayo min alwaxyi inaad dadka ku xukunto ow binnadari saxiixi ijtihaad saxiix ah inaad ugu xukunto fa inahu maxaa yeelay wuxuu yihi nebiga maxruusun fi ijtihaadihi nebiga ijtihaadkiisu waa mid la ilaaliyey waay waa la ilaaliyey qalad ma noqonayo haddii ay dhacdo ijtihaadkiisu inay wax si ka noqdaanna isla markiiba waxyi baa lagu saxaa nabiga sal alla l slam sida aayadaha qaar cafa allaahu canka lima adinta lahum iyo yani mar walba nebigu arrintiisu waxay ku dhammaanay xukunkiisu xaq iyo saxuu ku dhammaana hadduu aayaddii loo waxyooday ku xukumo xadiid hadduu ku xukumo oo waxyi ah waa kaa haddii ijtihaadkiisa uu ku xukumana nebiga ijtihaadkiisu waa mid ilaalsan oo la dhowray oo laga ilaaliyey qalad oo ilaahay qalad ma ku qiraayo nebiga sala allahu calayhi wasalam oo inuu qalad shay qalada uu u daayo suurtagal maaha xataa haddii ijtihaadka nebiga sidii la rabay aynan yacni uunan gaarin waa la toosinayaa oo waxyigii ayaa lagu toosinayay marka sidaaba wuxuu ku ahaa ijtihaadkiisu maxruus mid markaa yacni la ilaaliyey bimaa araaka allaahu waa kaa marka inta saasay ka baxeen cumar bnu lkhadaab radia allahu canhu waxaa isna laga wariyey inuu yidhi laa yaquulanna axadukum midkiin younan dhihin qadaytu bimaa araani llaahu axadkiin midkiin younan dhihin waxaan wax ku xukumay wixii ilaahay itusay younan dhihin fa ina allaha lam yajcal dalika ila linabiyihi alla arrintaa uma yeelin cidna ilaa nebigiisa unba u yeelay lianna ara'ya min rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalama kaana musiibaa ra'yiga nebiga xaggiisa ka ahaanayo wuxuu ahaa mid musiib oo sawaab ah lianna allaha tacaala kaana yuriihi waayo allah tusaayey iyaahu nebiga tusaayey wahuwa mina adannu watakallufu ijtihaadka iyo ra'yiga annaga xaggeenna marku ka imaanayana waa malo iyo takalluf ayaa ku jiro marka wuxuu diidayaa qof inuu yidhaah wixii ilaahay itusaan kugu xukumaa ee adiga lagu waxyoon maayo ilaahay baa itusay waxaan inaad tiraahdid ma aha ee maxaa dhahaysaa marka adiga waxaaga maadaama ay danni iyo takalluf ay ku jiraan qaladka aada gashana waxii toosinayo aanu kugu soo degaynin adiga mar walba qalad baa kaa suuragal ah marka hadday dadka kuu yimaadaan oo sharcigii ilaahay lagu kala saar ay ku yidhaahdaan waxaad leedahay waxaan idinku kala bixinayaa wixii aan sharciga ka fahmo aniga waxaad xukunto ood ijtihaadkaaga ugu xukunto sharciga u nisbayn maysi waayo sharcigu ma qaldamaayo adigu waa qaldameen laakiin qaadigu marka waxaa laga raba sidaas waaye dadka markay ku yidhaahdaan shiiqow qadiyadaanan kuu keensannay nagu xukun yacni sharcigii ilaahay nagu kala bixi waxaad leedahay sharcigii ilaahay waa raacayaa aniga waa sidii aan ka fahmo wixii aan ka fahmo ayaan idinku xukumayaa sharciga alleh marka sharcigu waa asal waxaan ka fahmana waxaad uga daba tegaysaa haddii qalad dhaco adiga fahamkaaga loo nisbayna ee sharciga ilaahay loo nisbayn maayo qalad markaa ayb waa qofkii qaadiga cilmiga lahay waay nin iska jaahiloo aan waxbaba aqoonin isaga haddii uu intuu wax xukumo uu yidhaah sharciga ilaahan idinku xukumay kaas marka isagu waa qaadi oo qudaada ahlunaarka buu nebigu ku tilmaamay sala allahu calayhi wasalam hadduu asiibo iyo haddii uu qaldamo labadaba waa dembi buu leeyahay ayb walaa takun ha ahaanin lilkhaa'iniina liajli lkhaa'iniina kuwa khaa'iniinta dartood khasiiman mukhaasiman mid u doodayo ha ahaanin khaa-in dartii ku u doodayo ha noqonin sidaa baa nebiga lagu yidhi ayb khasiiman marka ay mukhaasiman waay naam ayb khasiiman in mubaalaqa laga macneeyaana waa iska suurtoobi kartaa laakiin hadda macnahaasaa aada u xeel dheer mukhaasiman un in laga dhigo ayb oo marka yaa loo jeedaa qoladan ninkan waxxaday iyo qoladiisiio isla socdo oo dhahaya rasuul allow ninkan difaac ha difaacin dad khaa'iniin ah ee waxaad yeeshaa garta meeshay jirta ka abbaar kuwaan qof yacni khaa-in ahna adiga ha u noqonin qareen u doodo weligaa ha noqonin baa nebiga lagu amray ayb meeshan iyadana qurdubi wuxuu yidhi fanaha allaahu tacaalaa mas'alo weynaa kasoo baxaysa meeshan alla wuxuu reebay can caddi ahli tuham dadka ahlu tuhmada ah oo eedeysan eeduna ay ka muuqanayso kuwa in la garab siiyo ayay aaye ayuu alla reebay waddifaaci canhum in la difaaco ayuu reebay bimaa yaquuluhu khasmuhum min alxujati yacnii in la difaaco iyaga oo iyaga dadka la doodayo xujada ay wataan dhinac inta laga mariyo midkan khaa-inka marka gar loo yeelo oo qareyn loo noqdoo la difaaco ayb wa fii hada daliilun ayaa ku sugan calaa ana anniyaabata can ilmubdili waalmutahami fi lkhusuumati laa yajuusu waxaa laga qaadanayaa buu le ama ay daliil u tahay in dacwada wakiil looga noqdo qof mubdil ah oo baatil ku socdo qof mutaham ah in khusuumada iyo dacwada wakiil looga noqdo inaynan bannaanayn falaa yajuusu liaxadin qof uma bannaana an yukhaasima can axadin qof inuu xaggiisa ka doodo ilaa bacda an yaclama annahu muxiqun ilaa markuu ogaado inuu gar leeyahay kadib maahani yacnii dacwo haddaad qof wakiil uga noqonayso markaad wakiil u noqonayso waa inaad og tahay qofkaa inuu xaq ku socdo ugu yaraan markay ugu yar tahay waa inaadan ogeyn inuu baatil ku socdo haddii aad og tahay inuu baatil ku socdo ma bannaano inaad u noqoto mid wakiil dacwa dacwadiisa uga noqdo marka aayadda waxay aada ugu socotaa dadka qareennada ah qareennada ama abukaatayaalka dadka ama looyaradaadba wixii loo yaqaano oo iyaga xafiisyada u furto inay dadka dacwooyinkooda wakiillo uga noqdaan qareenku waa wakiil qof dacwo wakiil waa looga noqon karaa min xaysu ljumla laakiin qofkaad u noqonayso waa inuunan ahayn qof xaqdarro ku socdo waa inuunan noqonin laakiin haddaad xafiiskaagii furato ood saakay intaad ballaqdo qof walba oo kuu keensado dacwo kuu keensado run iyo been wuxuu sheegayaba bal adoo og inuu been sheegayo inaad difaacayo inaad tiraahdid arrintaa marka walaa takun lilkhaa'iniina khasiiman weyna waa mamnuuc waa layska reebay dadka marka qaanuunka u baranayo inay ku shaqaystaan looyaro inay berri noqdaan oo ay difaacaan mid xaq ku socdo iyo midaan xaq ku soconin intaba arrintaa marka kasabkooduna waa xaaraanuu ku noqonayaa iyagiina waa ku dambaabayaan maalin walbana waxay ag taagan yihiin khatar aada u fara badan qofkii laakiin aada og tahay in dacwadiisu ay toosan tahay ama ugu yaraan aadan ku ogeyn inuu mubdil yahay wakiil waa kaa dhiga karaa wakiilu dacwo waa u noqon kartaa oo dacwadiisa wakiil waa uga noqon kartaa qareen keliyana maahane xataa hadduu qof kaa dhigto mararka qaar dadka diinta barta qaarkood dadka axkaamta iyo fiqhiga iyo barto oo waxaa jira qof ay og yihiin inuu baatil ku socdo ayay xujada usoo laqinayaanoo waxbay u tootoosinayaan waxay leeyihiin kitaabka sidaanuu dhihi doonaa kan buu dhihi doonaa waxaan haddii lagu yihaha arrintan ka leexo ma ogeyn dheh waa arrintaas iyadaa waa guddoomay dheh haddii lagu yidhaha waxaas ma qibdootay haa dheh waxyaaba wuxuu u toostoosinayaa marka waana aragnaa dad marka intay u tagaan dad culamo ah wax intay soo weydiiyaan dacwadooda ku toosisto kuwaa marka waa laba nooc nin aan ogeyn oo mas'ale ahaan loo weydiiyey dembi kuma laha ninkii laakiin isagoo og xeelad u furaayo oo u kitaab dayayo qof baatil ku socdo isaguna walaa takun lilqaa'iniina khasiiman ugala fiqhiga ma ahan in loo barto sidii abukaato kale layska noqdo ma ahan fiqhiga iyo xalaasha iyo xaaraanta in ilaahay looga cabsado yay tahay ayb marka masaladaa iyadu sidaas waaye waxaa kaloo aayadahan laga qaadanayaa oo alimaamu lqurtubi uu leeyahay wamashal kalaamu fi suurati buu yihi suuraddan bilowgeeda ilaa iyo meel hadda warku wuxuu kusoo socday buu yidhi calaa xifdi amwaali ilyataama agoonta maalkooda in la ilaaliyo wannaasi iyo dadka maalkooda in la xifdiyo ayaa laga soo hadlayay walaa tu'tuu sufahaaa amwaalakum in aladiina yaakuluuna amwaala alyataama dulman maalka in la ilaaliyo agoonta iyo dadka loo ilaaliyo yaa aayaduhu ay ka warramayeen yaa ayuha aladiina aamanuu laa taakuluu amwaalakum baynakum bilbaili yaan soo marnay fabayana aayaddan allah wuxuu ku caddaynayaa ana maalalkaafiri maxfuudun calayhi ka maali lmuslim gaalka maalkiisana waa loo ilaalinayaa sida muslimka maalkiisa loo ilaaliyoo kale ilaa fi lmowdici aladii abaaxahu allahu tacaala ilaa meeshii ilaahay baneeyey maahani yani sida asalkaa gaal in la soo xadana ma bannaana musl yacni muslimna in la xada ma bannaana oo maalka amwaasha muslimiinta sida yacni loo ilaaliyey in xaqdarra lagu cunaa gaalka kiisana loo diiday ilaa wixii sharcigu uu banneeyo maaha wixii sharcigu uu banneeyo markay xarbiyiin ay yihiin wixii ka bannaan ayaad weliba ka isticmaalaysaa wixii aan bannaanayn xaaraan iyo khiyaano iyo tuugnimo unbay noqonaysaa ayb dad marka waxyaaba dadka isaga fadwoodaa jiro ummado ay la joogaan ayagaba oo yacnii iyagii ay ku dhex nool yihiin yaa jeebabkooda ay jeebsiib iyo ku sameynayaan war waxaani ma banaana marka la yidhaahdana gaal xarbi ah waayo buu leeyahay maxaa ula joogtaa gaalka xarbiga maxaa ula joogeyba taas waa qodob ku qaba karo qodobka labaadee ku qabanayana waxay tahay cizi iyo sharaf maba maba haysid waayo adoo jeeb siibayo marka lagu qabto waa lagu jeebeynaa marka adoo gar weyn ama yacni calaamadii islaamka qamiis iyo wato oo haddana jeebeysan waa tuug subermarketoo wax ka xadaayay marka la yidhaha kaamaradiibaa qabatay ay jihaadin wa ay sharafin haada macnaa leanna ninka jihaadka markuu maalka gaalka qaadayo jihaadka ku jiro isagoo qalabo iyo sharaf lahou qaadana hab sharciyana waa u qaadana laakiin kuwan intay jeeb siibka samaynayaan haddana khumus aan ka bixinaynaa dhahayaan shan meelood meel iyaan ka bixinaynaa dhahayaan waxyaabaha markay qaadayaan afarta dhinac iska fiirinayo taas marka yacni sharaf iyo wixii yacni sharafkii jihaadka lagu yaqaanay maahan waxaas ayb marka ilaa yacni meelaha sharcigu uu baneeyey xikmad ku dhisan meeshaa unbaa bis yacni wixii aan ahayn waa maalka gaalka waa maxfuud laa siyama weliba haddaanu xarbi ahayn axkaamtaasaa marka aayaddanna laga qaadana wastakfir dembi dhaaf dalab allaha alle ka dembi dhaaf dalbo marka alle nebigiisa istikfaar ayuu amrayaa oo weydiinayaa inuu istikfaar la imaadou ku amrayaa muxuu ka istikfaar dalbayaa limaa hama bidafci canhu wixii nebigu uu hamiyey uu isyiri bal amaad warkooda yeeshaadi uu isyiri baa la leeyahay ilaahay ka dembi dhaaf dalbo de nebigu kuma dhicin hamiguna wax dembi ka imaada maaha dabcan laakiin maqaamkiisa iyo marka la fiiriya arrimaha noocan oo kale ah yani hamigaasba inuu kusooba dhacaba ayaa la leeyahay arrintaaba ka istikfaar dalbo maqaamkiisa weynaantiisa darteed alimaamu abari marka macnahaas limaa hama bidafci canhum macnahaas oo kale u tilmaama in allaha alla kaana wuxuu ahaaday kafuuran mid dembi dhaafid badan raxiiman naxariis badan gaalkii marka in wax lagu nabo ayaa la diidayaa wuxuusan bi'inin isagaa bi'iyey in la dhaho maxaad umalaynaya qof muslim in lagu nabo oo bimujarad yacni mujtamaca awood badan kama laha iyo cid u qaylinaysa male iyo haddii hadda la toogto ama xabsi la dhigo cid ka daba ordaysa male iyo reero liitow ka dhashay iyo darteed haddii loogu nabo oo dembiga loogu gediyo kii kalena laga bixiyo laan dheerannimada darteed looga bixiyo muslimna ay isla yihiin maxaa umalaynaysaan marka ayb in allaha alla kaana wuxuu ahaaday kafuuran mid dembi dhaafid badan raxiiman naxariis badan walaa tujaadil can aladiina yakhtaanuuna anfusahum walaa tujaadil ha u doodin can aladiina kuwii xaggooda yakhtaanuuna khiyaanayeen anfusahum nafahooda kuwa khiyaanayo ama yakhtaanuuna khiyaano ku xukumayey anfusahum nafahooda oo yacnii naftoodiibay waxay ka dhigayaan waxa ay samaynayaan marka la fiiriyo tukhaa-inad ah kuwa nafahooda sidaa ka dhigaayo adiga ha u doodin in allaha alle laa yuxibu ma jecla man axad ma jecla kaana ahaaday huwa isagu khawaanan mid khiyaanid badan ahiiman oo dembi badan yastakfuuna waxay iska qarinayaan oy ka xishoonayaan min annaasi dadkii xaggooday ka xishoonayaan walaa yastakfuuna ka xishoon maayaan min allahi alle xaggii ka xishoon maayaan walxaal huwa allana macahum la jirkooda uu yahay id waqti uu macooda yahay ou og yahay yubayituuna ay qarinayaan xilli habeen ah maa shay laa yardaa ounan alla raalli ka ahaanayninoo min alqowli hadalka xaal uu yahay wa kaana allaahu alla wuxuu ahaaday muxiitan mid koobay oo hareereeyey bimaa yacmaluuna waxa ay samaynayaan haa hooy antum idinku haa ulaa'i kuwan ayaa tihiin idinku jaadaltum waad u doodeen canhum xaggoodaad u doodeen ama haa hooy antum idinku haa ulaa'i yaa haa ulaa'i kuwaanow jaadaltum waad u doodeen canhum iyaga xaggoodaa u doodeen filxayaati noloshii addunyaa dhoweyd dhexdeeda faman kumaa yujaadilu u doodayo faman kumaa yujaadilu yacnii ula doodaayo allaha alle canhum xaggooda uga doodaayo waa iyakan alle la doodayo xaggooda uga doodaayo yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha amman amise man waa kuma yakuunu ahaanayo wakiilan loo xil saaray oo wakiil u ah calayhim iyaga korkooda walaa alla wuxuu leeyahay walaa qisadii baa weli socoto wixii la xiriiray walaa tujaadil ha doodin can iladiina kuwii xaggooda ha ka doodin yakhtaanuuna khiyaanayeen anfusahum nafahooda kuwa khiyaanayo waayo ninkii wax soo xaday naftiisau khiyaanay ibnu jariir wuxuu leeyahay yajcaluuna anfusahum khawanatan kuwa naftooda iyaga ceebeeyey oo ka dhigay khaa-iniin naftooda kuwii ka dhigay adiga ha u doodin baa lagu leeyahay nin naftiisii isaga khaa-in ka dhigay oo wax soo xaday ama qalad sam waayo markay wax soo xadeen ayay naftooda khaa-inad ka dhigeen naf khaa-inada ayay ka dhigeen walaa tujaadil ha u doodin can iladiina kuwii xaggooda yakhtaanuuna khiyaanayeen ama yakhtaanuuna nafahooda kuwii ka yeelayey yacnii anfusahum nafahooda ka yeelayey khawanatan
khiyaanaysa
in allaha alla laa yuxibu ma jecla man axad ma jecla kaana ahaaday huwa isagu khawaanan mid khiyaanid badan ahiiman oo dembi badan axad sidaasa ilaahay ma jecla muxuu khiyaanay marka axad dircigii kuu khiyaanay waas caam aayadda sababkaabaaba ku timaadeen ahiiman oo haddana dembi badanoo cid kale ayuu ku nabayaa wixii isagu uu sameeyey qaladka ahaa ayb sharcigu marka cadaaladdu marka cid walba ay waajib ku tahay cid walbaa waajib ay u tahay shay kasta dhexdiisa ay waajib ku tahay suurat lmaa-idaan ugu tegaynaa walaa yajrimanakum shana-aanu qowmin calaa an laa tacdiluu dad nacaybkooda yownan idinku xambaarin inaa cadaaladda ka tagtaan si kastoo ay yihiin sharcigu cadaalada u qabaa ystakfuuna ibnu cabaas wuxuu ku fasiray yastakfuunadan ay yastaxyuuna min annaasi dadkay ka xishoonayaan marka tafsiirka marka waxaa weeyaan cabara bilmalzuumi can illaazimi shaygii malzuumkii wixii laga laazimayey buu laasimkii ku ku macneeyey ayb waayo yastakfuuna isqarintu goormay imaanaya marka hore waa xishoonayaan dadkay ka xishoonayaan markay dadka ka xishoodaan waa iska qarinayaan ka bacdi marka malzuumkii baa marka wuxuu ka cabiray malzuum buu ku cabiray can ilaazimi marka alla wuxuu leeya yastakfuuna min annaasi dadkay iska qarinayaan waa ka xishoonayaan haddii lagu macneeyana qarinta sababkii keenayba maxay tahay xishoodka waa yastakfuuna waxay iska qarinayaan ama ay ka xishoonayaan min annaasi dadkii xaggooda walaa yastakfuuna iska qarin maayaan oo ka xishoon maayaan min allaahi alla xaggiisa ka xishoon maayaan allihii weynaa ee iyaga arkaayay ka xishoon maayaan dadkay ka xishoonayan marka aayaddama waxaa laga qaadanaya inaan dadka laga xishoonin maya eeddu waxay ka taagan tahay ila xishoodkii alle ay ka xishoolahayeen inay ka tageen daday markaa ka xishoonayaan ee sida la rabay maxay ahayd allaha weyn in laga xishoodo dadkana laga xishoodo macnuhu ma laga wado dad yaan laga xishoonin dadka in laga xishoodo way tahay laakiin iyaga waxaa laga tilmaamaa waxay tahay hamigoodaba waa dad iyo eediis daday fiiriyaan ilaahay ma fiirinayaan walaa yastakfuuna ka xishoon maayaan min allaahi alla xaggiisa walxaal huwa yaynan alla ka xishoonaynin huwa alla alle macahum iyaga la jirkooda uu yahay iyadoo alla uu macooda yahay oo bilcilmi walixaadati koobitaanka iyo cilmiga uu macooda ku yahay waayo wakaana allahu bimaa yacmaluuna muxiiqanaa imaan doonta maciyada marka waa maciyatu waa maciyo caamo ah waana maciyatu ixaadatin wa cilmin id waqti uu macooda yahay alla yubayituuna ay qarinayaan tabyiidku marka waa kasoo hadalnayoo wixii habeenkii la qarsado oo inta habeenkii layskula sheekaysto dadka kalena laga qariyo marka id waqti yubayituuna ay qarsanayaan ay habeenkii yani ay mirayaan ay qarsanayaan maa shay laa yardaa aunan ka raalli ahaanaynin alle min alqowli hadalka xaal uu yahay yani waa warkii ay kusoo tashteen oo aan baxno nebiga u tagnon saas dhahno waa wuxuunan ilaahay raalli ka ahayn bay marka habeenkii cawo ay cawo mirayaan oo habeennimo ay ku sheekaysanayaan ay qarsanayaan marka ilaahay maxaa ka qarsoomaya marka waa waxba waxyigu marka deg deg buu ku yimid waa kaas marka iyaga waxay ku sheekaysanayeen waxyigii baaba ka warramaya wa kaana allaahu alla wuxuu ahaaday bimaa yacmaluuna waxa ay samaynayaan muxiidan mid aad u koobay buu alla ahaa yani mubaalagaa ku jirto aad buu rabbi u koobay waxa iyaga marka ay samaynayaan qoladii baa marka iyaga ninkan ducmat bnu ubayriq qoladiisii sow isaga ma ka doodeynin xaggiisa kuwaasa hadda marka laga hadlayaa haa antum haa hoy antum idinku haa ulaa'i yaa haa ulaa'i kuwii naanow waa soo marnay tan oo kale tarkiibkan oo kale haa hoy antum idinku haa ulaa'i yaa haa ulaa'i kuwaanow jaadaltum waad u doodeen canhum iyaga xaggooda ayaad yacni ka doodeen ninkaa ducmo ayaad u doodeen oo isagu marka khiyaanada sameeyey fil xayaati noloshii dhexdeeda addunyaa adduunyada ahayd noloshan adduunyada dhexdeedaad ugu doodeen waa isku dayeen marka maadaama ay isku dayeen ficilkii waa sameeyeen faman kumaa yujaadilu llaha alla la doodaayo canhum iyaga xaggooda kala doodayo shanigooda marka mantan waa istifhaamiye waaye macnaha istifhaamkuna waa linafyi alistifhaamu hunaa linafyi ay laa axada yujaadilu llaha canhum axad alle la doodaayo oo kuwaa xaggooda uga doodaayo ma jiro saasay ka dhigan tahay yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha amman yakuunu amtaani marka munqaicana waa laga dhigi karaa bimacnaa bal caatifana waa banaanta in laga dhigo marka munqaica markaad ka dhigta am bal eh ayb amman waa kuma yakuunu kan ahaanayo waa kuma wakiilan mid wakiil calayhim dushooda ku loo xil saaray ah axad marka wakiil iyaga u ah oo shanigooda loogu xil saaray ma jira wayn ayb marka haddaad adduunyadii u doodaan aakhira ayaa u doodahay baatilka marka ay ama dadkan qareennada ama kuwan iyaga odayaal dhaqameedka u dooda dadkooda gar i gardarraba u taagin iyo dadkan marka culamaa usuuga ah oo ayagana dadka u furo meelaha ay madaa yacni dariiqya qiilasha iyo xiyalka iyo qaabkay maaldadow ku qaada lahaayeen iyo ugu kitaab furo kuwaasi adduunyada unbay marka doodoodu ku eg tahay aakhira marka la tago wixii ay sameeyeen yaa kuwii ay u doodeen yaa aakhira alla kala doodayo waa cidna ayagana dembigoodii bay qaadeen waa qof un u naar tag ayb macaanidaas baa marka aayadahaas yani aayaddan iyadana macnahaasaa ku jira ayb wman yacmal suu-a aw yadlim nafsahu uma ystakfir illaha yajid illaha gafuura raxiima haddii marka khiyaano iyo xumaan iyo ay dhacday bismiga qofku weji kale oo uga laabto oo uga toobad keeno ma jirta miya waa jirtaa wejigaas baa marka nala tusayaa qaabkii aan uga noqon lahayn dulmiga waman qofkii yacmal sameeyo suu-an xumi qofkii sameeyo ow amase yadlim dulmiyo nafsahu nafsadiisa dulmiyo huma markaa dabadeed yastakfir dembi dhaaf dalbado allaha alle ka dembi dhaaf dalbado yejid helee allaha alle gafuuran inuu yahay ku dembi dhaafid badan raxiiman naxariis badan inuu sidaa alle yahay ayuu arkayaa uu helaa marka wixii aada samayseen war ilaahay uga towbad keenoo qofkiina cafis weydiista haddaad qof maalkii qaadeen haddaad qof cirdigii iyo sharafkiisa ah ku dhacdeen ilaa isagiina intaad dembi dhaa yacni weydiisataan cafis ilaahayna dembi dhaaf weydiista dariiqaas baad uga baxsanaysaan dhibaatadaas aakhira iyo mid adduunya waman axadkii ama qofkii yacmal suu sameeyo suu-an xumi qofkii sameeyo ow amase yadlim dulmiyo nafsahu nafsadiisa dulmiyo oo muxuu naftiisa ku dulminayaa biramyihi lbari nin aan waxba galabsanin dembi ku tuuro xumaanuu sameeyey waa sariqadii qisadii ilay weli socoto oo tuugnimadii ow yadlim nafsahuna maxay noqonaysaa laba ka ka kala dhigo owdu waa tanwiic midda hore marka waxay tahay xumaa waa sariqadii middan dambena naftiisa ou dulmiyeyna biramyihi lberiia ninka beriga ah oo wax ku tuuray oo ou nabay waman yacmal suu-an waxaa kaloo lagu macneeyey ay shirkan qofkii sameeya ow amase yadlim nafsahu nafsadiisa dulmiyo waa wixii shirki kasoo haray la imaaday uma markaa dabadeed yastakfir dembi ka dembi dhaaf dalbado allaha alleh yejid illaaha yejid helee allaha alleh gafuuran inuu yahay ku dembi dhaafid badan raxiiman oo naxariis badan sidaa marka towbadii waxaa markaa yacnii la sarbeebayaa oo la leeyahay war ilaahay usoo laabta wixii aada samayseen faraj iyo meelaad uga baxsataan waad helaysaani waman axadkii ama qofkii yagsib kasbado ihman dembi qofkii kasbado fa inamaa wax kale ma ahna yagsibu wou kasbanayaa hu dembiga wabaalu dalika alm wabaala dalika alihmi dembigaas baaskiisa ayuu kasbanayaa calaa nafsihi nafsadiisa korkeeda unbuu u kasbanayaa wa kaana allahu alla wuxuu ahaaday caliiman ku ogaal badan xakiiman falsan ayuu alla ah waman axadkii yagsib kasbado ihman dembi qofkii kasbado fa inamaa wax kale ma ahna yagsibu wuu kasbanayaa waa shaqaysanayaa hu dembigaas baaska ka dhalanayo uun kasbanayaa calaa nafsihi nafsadiisa korkeeda ayuu un u kasbanayaa ay fa inamaa yaduru bihi nafsahu nafsadiisa unbuu ku dhibayaayo cid kale ku dhibi maayo wa kaana allaahu alla wuxuu ahaaday caliiman ku ogaal badan oo cidda dembiga samaynaysa alla waa ogyahay xakiiman mid xigmad badan weeyaan alla oo xakama bilqaci cala saariqi tuugga in gacanta laga gooyo alla xukumay xikmad baana ku dhisan ayb waman axadkii yagsib kasbado khadii'atan gef qofkii kasbado oo gef shaqaysto ow amase ihman dembi shaqaysto oo dhaar beena ama wax lamida uma markaa dabadeed yarmi tuuro bihi bilihmi dembigii ku tuuro beri-an qof beri oo fog oo dembiga ka fog ku tuuro faqad xaqiiqeehe ixtamala wuxuu xambaartay qofkaasi buhtaanan buu xambaartay been abuurad iyo wa ihman dembi ayuu xambaartay dembiga oo mubiinan cad ayuu xambaartay qofkaa isaga dembi cad ayuu xambaartay waman qofkii yagsib kasbado oo shaqaysto khadii'atan xumaan qofkii shaqaysto dembi ow amase ihman dembi qofkii shaqaysto uma markaa dabadeed yarmi tuuro bihi bilihmi dembigii ku tuuro berii'an marka bihi bilihmi dembigaa loo celina ayb waxaa kaloo bihi la dhihi karaa bimaa janaa wixii uu shaqaystay man yagsibta waxaa laga fahmayana waa la ysaga celin karaa wixii uu shaqaystay ayb uma markaa dabadeed yarmi ku tuuro bihi dembiga ama wixii uu shaqaystay isaga kasbaday ciqaabtii ay ka dhalanaysay beri-an mid beri ahoo dembigaa ka fog ku tuuray oo ku nabay faqad xaqiiqehe ixtamala wuxuu xambaartay kaasi buhtaanan been abuurad iyo wa ihman dembi ayuu xambaartay dembiga oo mubiinan cad been abuurad iyo dembi cad ayuu midkaa isaga xambaartay ayb meeshaan marka waxaa aada laysaga waaninayaa qof wax uusan galabsanin ama dembi uunan geysanin in loo ciqaabo waayo haddii dembi uunan gelin adiga aada ku sheegto markhaati beenaale aada ugu furto oo adigii aada xukunto adoo qaadi-iya ah oo qofkaa dembigaa marka lagu xukumo arrintaa iyadaa marka dembi aada iyo aada u cad oo weyn inay tahay ayuu rabbi aayadda aayadahan uu uga hadlay qisaduna marka waxay unla socotaa ducmatu bnu ubayriq dhacdadiisii unbaa weli socota oo lasii faalleyna walowlaa fadlu llaahi calayka waraxmatuh walowlaa haddii lala yahay fadlu llaahi ilaahay fadligiisa calayka adiga korkaaga ou fadilay ou yeelay iyo waraxmatuhu alla naxariistiisa haddii lala yahay la adaluuka waa ku dhumin lahaayeenba kuwan lowlada jawaabteeda waa la qadari karaa la adaluuka way ku dhumin lahaayeen lahamad lawallaahiyo qad xaqiiqo ahe hamad waxay hamisay daa'ifatun koox waxay ku fakertay daa'ifada oo minhum iyaga ka mida munaafiqiinta an yudiluuka bian yudiluuka inay ku dhumiyaan bay ku fakereen ayay ku hamisay wamaa yudiluuna mana dhuminayaan ilaa anfusahum nafahooda unbay dhuminayaanoo dembiga iyaga unbaa naftooda nafahooda u shaqaysanayo wamaa yaduruuna ma dhibayaan ka adiga ku dhibi maayaan min shay-in kugu dhibi maayaan yacni ay bishay-in kugu dhibi maayaan waanzala allaahu alla wuxuu dejiyey calayka adiga korkaaga alkitaaba kitaabkiibuu dushaada kusoo dejiyey waalxikmata xikmadiibuu korkaaga kusoo dejiyey waa sunnadii wacalamaka wou ku barbaray adiga maabuu ku barbaray lam takun aadan ahayn taclamu inaad ogaanayso waxaadan ogeyn ayuu rabbi ku baray maa shay lam takun aadan ahayn taclamu inaad og tahay wa kaana fadlullaahi ilaahay fadligiisu wuxuu ahaaday cadiiman mid aada u weynin badan calayka korkaaga ku weyn ayuu ahaaday ayb halkana marka nimankaasi waxa ay isku dayeen iyo arrinta ay soo dhoodhoobeen khatarteeda iyo halisteeda ayuu rabbi ka waramayaa walowlaa fadlullaahi lowlaadan marka jawaabteeda waxaa bannaan in maxduuf laga dhigo la adaluuka lasoo qadaro saan ku soconin lahamadna marka jumlo laga dhigo oo lawallaahi qad hamad daa'ifatun la yidhaahdo waxaa kaloo bannaan lowlaada jawaabteedu inay madkuur tahay oo jawaabu lowlaana ay noqoto lahamad walowlaa fadlullaahi calayka waraxmatuhu haddaynan jir jireen fadliga allay naxariista alla haddaynan ahayn lahamad daa'ifatun oo jawaab looga dhiga daa'ifa ayaa waxay ku hamin lahayd oo minhum iyaga ka mid a an yudiluuka bian yudiluuka inay ku dhumiyaan meeshaas marka haddii la yidhaha lowlaada jawaabteedu waa madkuur ishkaal baa imaanaya ee waaba ku hamiyeen be haddii fadliga alle iyo naxariista alle aynan ahayn waxay u ekaa yacni waa hamin lahaayeena layidhi macnaha marka muxuu noqonaa ma aysan haminin oo fadliga allaa joogo oo adiga dushaada ah sidaas darteed maba ku haminin inay adiga ku dhumiyaan macnuhu saas u ekaana waana hamiyeen soo maaha waa isku dayeen nebiga waa ku waa kuwa u yimid oo yidhi kaalay u dood meeshaas marka ishkaal baa ku jira haddii jawaabta lahamad laga dhigo ishkaalkaa marka waxay uga jawaabeen qoladaa marka waa madkuur dhahayaan laba jawaabba waa ka bixiyeenoo oo waxay yidhaahdeen hamiga ayaa wuxuu yahay mid waa dhacay kaas maaha waxaa hadda inta lagu sheegayo kan kalena marka waa hami kale oo aan dhicin oo ah lahamad haman yu-ahiru cindaka lahamad waxay ku hamin lahaayeen lahamad daa'ifatun haddii fadliga alle naxariista alle aynan ahayn lahamad daa'ifatun daa'ifa waxay ku hamin lahayd oo minhum iyaga ka mid a haman hami yu-ahiruka adiga ku saameeyo oo yu-ahiru cindaka agtaada saameyn ka yeesho marka hamigaas xooga badan ee adiga agtaada saameynta ku yeelo lahay fadliga allah lagaaga dhowray iyo naxariista alleh macnaha saas haddii marka lahamad aan ka dhigna jawaabta hamiga iyagu ay ku haminaye ay ku hamin lahaayeen ee adiga ku saameyn lahayo waayo kan aan marka fadliga alle lagaaga lagaaga difaacay ayb ama in laga la yiraahdo marka hamiga marka inay tahay an yudiluuka inay marka adiga ku dhumiyaan can diinika wa shareecatika yani hamiga hadda la sheegaa waa maa shareecadaada inay kaa dhumiyaan ayayba ku hamin lahaayeen waa haddaadan cismada ku baxsa lahayn fadliga alle iyo naxariista alle ilaahay ou cismada iyo macsuumnimada oo uu kaa ilaaliyey ku ilaaliyey haddaynan ahayn waaba ku dhumi lahaayeenba dadkan hamigaadna marka labadaas macnaa marka la tilmaamaa haddii laakiin lowlaada jawaabteeda lasoo qadaro ma u baahnid ishkaalkaana ma imaanayo waayo la adaluuka waa ku dhumi lahayn mana aynan dhumininba nebiga sal l slam kaasaadna moodaa inuu yani fudud yahayb walowlaa haddii lala-yahay fadlullaahi ilaahay fadligiisa caleyka korkaaga uu ku fadilay oo yeelay iyo waraxmatuhu naxariista alle haddii lala-yahay oo aynan jirteen laham la adaluuka way ku dhumin lahaayeen lahamad lawallaahi qad xaqiiqay hamad daa'ifatun koox waxay hamisay kooxda oo minhum iyaga ka mid a an yudiluuka bian yudiluuka inay ku dhumiyaan wamaa yudiluuna ma dhuminayaan ilaa anfusahum nafahooda unbay dhuminayaanoo macnuhu yacni markaa iyagu adiga inay ku dhumiyaan ay rabaan naftooda unbay dhibaysaa arrintaa iyadan ee yarjicu wabaalu dalika calayhim arrintaa baaskeeda iyagoo kusoo noqona wamaa yaduruunaka ku dhibi maayaan adiga min shay-in kugu dhibi maayaan shayna shayna kugu dhibi maayaano waa shay waa la nakireeyey waa cumuum mid yar iyo mid weynba adiga kugu dhibi maayaan ayb marka meeshaas waxaad dareemaya khatarta ay leedahay ama halista ku jirto dhacdooyinka sida looga faa-iideysto oo ay halis u tahay dhacdaa dhacayso dhacdadaasi marka acdaa-ulislaam waa ka faa-iideystaan mar walba dhacdada dhacdo ayaga waxay uga faa'iideysanayaan si dadka muslimiinta iyo diintoodaba sumcad xumo ku noqon karto inay u dhacdo ayay mar walba jeclaanayaan dadka muslimiinta marka waxaa laga rabaa inay digtoonaadaan yaa ayuha aladiina aamanuu khuduu xudurakum baa layidhi digtoonidooda inay qabaan oo ay ka digtooni qabaan siyaasadaha noocaas oo kale ah mararka qaar waxaaba dhici karta in dhacdooyinka la sameeyo qaarkood xataa iyaga oo aan si tawaafuqa aan u dhicin dhacdo aan yacni iska dhicin tawaafuq aan u dhicin oo waxaa jirta la abuuraayo la sameynaayo xaaladdaas marka la abuuro la sameeyo kabacdi baa la rabaa marka sidaanaa la dhihi doonaa kooxna sidaanay dhihi doontaa kuwo kale sidaanay dhihi doontaa sidaan aan yeelno halkaasaa laga sii ambaqaadaa marka nacam marka dadku waa inay marka diinkii ilaahay dadka fahamsanaya ahlu cilmigaa oo ahlu iyo dadka ahlu ra'yiga ah iyo waxaa la rabaa marka dhacdooyinku inaynan ku sibqanin oo aynan markaa yacni waxba oo aynan ku baa ku dhumin oo aan markaa yacni godka loo qodayana inay garan karaanaa la rabaa nacam ay aada u gada garan karaan weliba waqtiyadan aan joogno dhacdooyinka waa la sameeyaa dhacdooyin waxaa jira wixii waa dhaceen been maaha waa dhacayaan laakiin waa la sameynaa inay waxaas dhacaan marka la sameeyo kabacdi ayaa markaas baa inta lagu owrkacsado ayaa ama ummado lagu baabi'iyaa ama ummadaha qawaaniinta looga bedelaa iyo wixii awal u jirayoy haysteen iskaba roonaay yaa looga bedelaa iyadoo dhacdadaas daliil laga dhiganayo la isticmaalayo waxyaabahaas marka oo kale iyo aada la ysaga ilaaliyo w waanzala allahu alla wuxuu soo dejiyey calayka adiga korkaaga alkitaaba kitaabkii ayuu korkaaga kusoo dejiyey waa qur-aankii waalxikmata sunnadii ayuu kusoo dejiyey adiga dushaada xikmaddu waa sunnada wacalamaka alla wuxuu ku barbaray uu yacni ku baray maabuu ku baray ama alxikmata waxaa lagu macnayn karaa in waxyiga wax lagu xukumo wacalamaka wuxuu ku barbaray maa shay lam takun aadan ahayn taclamu inaad og tahay oo min alaxkaami axkaam aadan ogeyn ayuu rabbigaa ku baray fadli weyn marka nebiga sal ll ly slam waxay la mid tahay qowluhu tacaala maa kunta tadri ma lkitaabu wala liimaan adiga ma aadan ogeyn kitaab iyo iimaan waxa ay yihiin ma garanaynin laakiin innagaa ku garansiinay oo ku barnay fadli weyn marka kitaabkii iyo sunnadii iyo cilmiga waa nicmo aada iyo aada u weyn qofkii ilaahay uu siiyo ama uu fahamsiiyo oo diinta alla uu fahamsiiyo qur-aankii iyo sunnadii la baro inuu wax ka istimbaadi karo quwadaas ilaahay uu siiyo qofkaasi wax weyn baa ilaahay ku arsuqay ee uu siiyey inuu rabbi ku shukriyo ou ilaaliyo waay marka oo uu marka ummadda baahida ay qabto ou uga haqabtiro mar walbo cilmiga uu leeyahay iyo xikmadda ilaahay siiyey iyo isagana uu ku dhowrsado inuu isagana ku dhowrsado dadkana uu markaa yacnii tus ou baro uu kuna xukumo wa kaana wuxuu ahaaday fadlullaahi ilaahay fadligiisa cadiiman mid aada u weynin badan calayka adiga dushaada fadliga allana adiga dushaada mid aada ugu weyn weeyaan buu allah subxaanahu wa tacaala uu yidhi laa khayra fi kaiiri min najwaahum ilaa man amara bisadaqatin aw macruufin aw islaaxin bayna annaas dadkaani soo habeenkii sooma sheekaysanin oo kuma sheekaysanin ninkaan aan dembiga ka wareejinno oo nebiga aan u tagno aan dhahno kaalay ninkeenna u dood waxaa la leeya war intaad waxaas ka faqaysaan faqa iyo koodka ama showrka noocaas oo kale ah ee xumaanta lagu showraa wax qiimi leh ma ahane wax wanaagsan ku showrow ka tashta marka alla wuxuu leeyahy laa khayra wax khayr ah fii kaiirin in badan dhexdood ma ahaanin oo yacni kaasoo min najwaahum faqooda yacni ka mid ah wax badan oo faqooda ka mid ah dhexdiisa khayr ma ahaanin ilaa man amara ilaa najwaa man axad faqiis ma ahane amara amray bisadaqatin sadaqa amray ow amase macruufin macruuf faray amray ow amase islaaxin hagaajin amray bayna annaasi dadka dhexdooda la hagaajiyo waman qofkii yafcal sameeyo dalika kaagaas ibtiqaa'a mardaati illaahi ilaahay raalli ahaanshadiisa dalab uu dalbaya darteed u sameeyo fa sawfa mar danbaan nuutii siinaynaa hi isaga aan siin doonaa ajran ajri ajriga oo cadiiman aada u weynin badan maadaama marka cawasheekaysad iyo showr iyo dadkii inay gaar u faqaan iyo oo markaa faqaa ay soo faqeen qoladan ducmo iyo dadkiisa faq xun ou ahaabaa waxaa la leeyahay wax ay dadka u faqaan oy ku koodaan khayr maba leba in badanoo waxaas ah intaan aayaddu ay sheegaysa marka laga reebo laa khayra wax khayra fii kathiirin in badan dhexdiis ma ahaanin kaas oo min najwaahum faqitaankooda ah marka min najwaahum najwaa faclaa waa masder waa laga macnayn karaa oo marka masder marka laga macneey marka masder laga macneeyo ilaada haddaad rabto inaad ka dhigto mutasila istinaa haddaad mutasil ka dhigayso waa inaad soo qadartid ilaa najwaa man waayo masder lagama soo istihnoonaayo dad acyaan waayo haddaad tiraahda laa khayra fii kathiirin min najwaahum wax badanoo faqitaankooda ah khayr kuma sugna ilaa man unbau khayr ku sugan yahay yani faqitaan dad lagama soo istinoo karan markaas waxaad u baahanaya inaad tiraa ilaa najwa man inaad soo qadartid najwa man yani mantan baad marka mudaaf ileyhi bay noqonaysaa masder baa usoo qadariy masderkaas baa masderkan laga soo reebaa marka najwaahumta sidaas marka iyadu waa waa waa si waay waxaa kaloo banaan in ilaada laga dhigo istinaa munqatica oo marka najwaahumta marka la yidhaha laa khayra wax khayra fii kathiirin in badan kuma sugna in badan dhexdooda ma ahaanin kuwaas yani oo min najwaahum faqooda ah kaas oo min najwaahum faqitaankooda ah ilaa man amara laakin man axad amara bisadaqatin faray sadaqa amray ow macruufin macruuf amray ow islaaxin hagaajin bayna naasi dadka dhexdooda la hagaajiyo qofkii faray fa huwa khayru kaas isagaa khayr badan saa marka in la dhaho marka ilaada munqadica marka laga dhigo mutasila marka laga dhigana ilaa najwaa man in lasoo qadaro ama najwaahumta in laga macneeyo aan laga man masder aan laga laqbaynin oo najwaa laga dhigo dadka faqaayo laftooda naam almutanaajuun waana laga dhigi karaa naam macnuhu marka wuxuunwaa masderkuna sidaa waa iska noqdaayo waxaad leedahay rajulun cadlun soo maaha rajulun cadlun waa wasfi hadda nacam ayb marka macnuhu wuxuu noqonayaa laa khayra fii kathiirin laa khayra wax khayra fii kathiirin in badan dhexdooda ma aha ninkaa kaas oo min najwaahum kuwooda faqaaya ah markaas ilaa man axad maahani waa markaas uma baahnid inaad wax qadartid istinaahana waa kuu mutasil waxna ma qadaraysid waayo najwaahumti baad waxaad ka macnaysay alqowmu lmutanaajuun kuwaanaa kasoo reebay marka saddexdaas wejba marka tarkiibku waa u dhici karaa ilaa man ilaa najwaa man axad faqi maahane amara bisadaqatin sadaqa faray oo war dadkaa waa dhiban yihiin aanu kaalmayno dabka ushidno qoladaas aan wax siino yani waxay ka tashanayaan dad inay caawiyaan sadaqo ow amase macruufin macruuf qofkii amray shay macruuf ah qofkii amray ow islaaxin ama hagaajin amray bayna naasi dadka dhexdooda islaax laga galo taa marka waxay kutusaysaa islaaxu qiimiga uu leeyahay iyo sida uu qiimo badan yahay dadka la heshiisiiyo xataa nebigu beenta waa rugseeyey dad marka laysu keenaayo la heshiisiinayo dad isdagaalsan in qofku markaa yacni wax beena uu sheegi karo war ninkii hebel ah waxba kuuma qabo waa ku ammaanayay waa ku jecel yahay adaa u malaynayo inuu ku necab yahay colaaddii mar hore uu ka tanaasulay ayaad leedahay kan kalena sidaas oo kale aad u sheegaysaa markaasaad isu keenaysaa waa bannaan tahay namiimada iyo dadka muslimka in laysku dirana adoo run sheegayo xataa ma bannaana waa run marka aada ku dambaabaysiday noqone taas waana waxyaabaha marka de mujtamaca dhexdiisa haddii dagaal iyo is-afgaranwaa iyo uu dhex maro marka dambena uu gacanka hadal uu isku bedelo ummaddiibaa halis ku gelayso amniga gudahana qatarou galaa sida badan saa darteed marka rasuulka sala allahu calayhi wasalam marka laba qolo uu ka maqlo inay isku baxeen oo ay dagaal uu ka dhexeeya markuu maqlo isagaa toos u aadi jiray oo la baashiri jiray oo soo heshiisii jiray qoladii reer bani camr bni cawf markii ay dagaalameen oo xoogaa shar ay soo kala dhex gashay waa kii nebiga u baxay isaga oo bilaalna ku yidhi haddii salaada ay soo gasho yacni ad adin oo markaa yacni qof haydayn imaam noqdo oo aan imaan waayo salaadii jamaacadu nebiga marka wuxuu ugaga soo daahay ama macnaha wixii uu ka heli lahaaba wuxuu iskaga dhaafay arrintan oo dadka macnaha islaax bayna naas dartiis marka arrin aad iyo aada u qiimi badan oo nafcigeeduna ummadda oo u gudbayo u tallaabayo wa bilcaksina cadowgu mar walba wuxuu ku dadaalaa dadka calaaqaadkooda inuu kala dilo si uu uga adkaan karo markiiba uu uga adkaa karo marada ummadeennana arrintan marka yacni aaday ugu dhib qabaan yacni waxyaabo mararka qaar oo yacni taariikho xunoo lays layska soo qufo iyo mararka qaar nacayb yacni la abuuray oo ay dhici karto dad xun inay abuureen ilaa yacni cadowgii laftiisiiyo ummaddii kala qeybiyey iyo oo ilaa maanta qeybka qaybintaa ku kala wado iyo mashaakil fara badana ummaddan haysto diinkooda iyo caqligooda inuu soo laabto haddii sidaas aynan soo laabanin ninna dheef ma helayo cidi marka guulaysan mayso cidi udha yani cid kale yani u dhammayn mayso iyaga unbaa isku kor daciifayo waxaan aad ula yaabnaa dadka qaar yani markay qabaa-ilada qaar daaqa iyo waxyaabaha lamidkaa iyo ay aad eber isaga dhigaan oy isku laayaan marka la dhex galo oo qadaayaadkooda yacni fiiri aada maagto oo heshiisiin iyo islaax marka laga dhex samaynayo odayaalka qaarkood waxaad arkaysaa lasoo baxayo waraaqo talyaaniga ka tegay ay leeyihiin dhulkan talyaanigaa kala xariiqay qole heblaayana meeshaasu u gooyey qoladaanna meeshaanu u gooyey meeshaan annagaa iskale daliil saasa uhay leeyihiin war ummaddan talyaanigii inuu gumaysto ugu yimid oo intaasoo dhibaato ah ku sameeyey inuu dhul u kala xariiqo ay diinin wa ay caqlin haadaan maxaase ay dhibee qof muslimo walaalkaa ah hadduu adiga ama wax kula cuno adigana aada la cunto maalinka uu haysto isaga waaba sidii la rabay sow maahan oo sharciga uuna amraayey inama almu'minuuna ikhwa naam iyagii ummadii yacnii dadka sidaas sameeyey oo ummaddan sidaa ugu kala xariiqay ayagu midoobay samaysanayaan waxay samaysteen yani midow yurubay sama midow dhaqaaley samaysteen midow siyaasaday samaysteen midow milatariyay samaysteen waa ogsoonnahan waxyaabihii u dhexeeyay baabi-inayaan annagana marka gar aan dhiganayno yani inaan xaq wato waxaa iigu daliila warqadaas talyaani warqadaa ingiriis ii qorayaa ii daliilu leeyahay dadkaani goormaan ku goormaa lagu qabsanaa marka dhibaatadii ay ummadda yani ummaddan ay ku tashteen ay ku fakereen inay gumaystaan wixii ku dhacay goormay u doonanayaan hadday ayagiiba waxaa hadda weli weli ay ku taagan yihiin hadba marka marba waxunbaa socdo marka mar ama qabyaalad socoto marna ay socoto gobol gobol iyaa wax loo googooynayaa iyo marba afkaaro iyo nidaam hadda xisbiyo iyo kulligood waa un waxyaabo lasoo tijaabiyey iyo dhibaatooyinkooda dadka waaweyn oo naga da-da weynna ay garanayaan wixii inta xisbi ee waddankan ka furnaa jirtay lixdameeyadii oon taariikhda ku hayno ama ku maqalnay ee iyagu doorashooyinkii ama isdilkoodii iyo waxay samey jireen waa la yaqaanaa nidaam la nacayow ahay waqtigii yacnii uun sida xoogga ahayd uun markii dambe isku bedelay nidaam markaa la dhibsanayo la nacayo ahay ilaa musuq maasuq lagu tilmaamayba jajuub iyo dhibaato iyo shuucinnimona waa aragnay naam qabiilkii iyo isu dilkiisiina waa aragnay wax marka ummaddan in diinkoodii ay usoo laabtaan caqligoodii ay soo celiyaan oo iyagu markaas ay isjeclaadaan oo wixii hore oo dadka muslimiinta wixii kala dhex galana wa in daa'ifataani min almu'miniina iqtataluu fa aslixuu lagu xalliyo aayaddaa marka lagu xalliyo wax u dhaama ma helayaan waman qofkii yafcal sameeya dalika kaagaas ibtigaaa mardaati illaahi ilaahay raalli ahaanshadiisa dalbitaan uu dalbayo dartii u sameeyo fa sawfa mar danbaan nuutii siinaynaa hi isaga ajran ajri baan siin doonaa ajriga oo cadiiman aad u weynin badan hada aakhiruhu wallahu aclam sala allahu waslama calaa nabiyina muxamedi waaalihi waasxaabih